bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsa qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena habeennimona waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay inay dowladda soomaaliya ku guulaysatay kubiiradda ururka ganacsiga ee bariga afrika gudoomiyaha gobolka banaadir wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaay gaareen duleedka ah gobolka banaadir xuduudana leh gobollada shabeellooyinka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyagoo sheegeen amniga magaalada muqdisho inuu ka sii fogaaday islamarkaana uu gaaray qaybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo maalmahanba ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo shacabka ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ka cabanaya iyo fariisina inay sheegeen in ay ka dhalan karayaan cudurro iyagu dadku ay saamayn baan ku yeeshaa akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka belaruusiya ayaa sheegay in ciddii xulafo la noqotaa midowga sofiyeti ay siin doonaan hubka nukliyeerka ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waa qodobadani wararka ugu waaweynee kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay kubiiridda ururka ganacsiga bariga afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladiisu in dhawaleydba ay waday sidii uga qeyb ay qeyb uga mid noqon lahayd ururka ganacsiga bariga afrika ay ku midaysan yihiin wadamada ku yaala bariga ee bartamaha afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ururkan kubiiritaanka dowladda soomaaliya wax badan ka bedeli doonto ganacsatada soomaaliyeed ee iyagu ganacsiyada ku haysta wadamada ururkan ay ku bahoobeen islamarkaana ay noqon doonaan kuwaan lagu xadbi doonin ganacsigooda islamarkaana heybadii sharafta ay ganacsi ay ku leeyihiin wadamada ururkan ku bahoobay iyagu ganacsiga ay ku haystaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inuu guushan ay noqon doonto mid usoo weytay shacabka soomaaliyeed weliba ganacsatada iyagoo ganacsiga ku leh wadamadan ku bahooba ururka ganacsiga ee bariga afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri
dadka soomaaliyeed dad xayawiye leh oo nool oo firfircoon oo maxaan ku idhahdaa yani leh initiatives la waay dadka soomaaliya maadaama ay saas yihiin oo dad ganacsataa ay yihiin oo ay duruufyada dalka xataa mugii adkaadeen ay rijinkan gobolkan geeska africa o dhan meel kasta haddaad tagtid warshado iyo ganacsiyo waaweyn ay ku leeyihiin waxaan dowladda soomaaliyeed ay go-aansatay in lagu aan ka mid noqonno suuqa bariga africa oo ay ku jiraan muxuu ahaay toddoba dal hadda oo isku xira badda atlantiga ee qaaradda africa dhinacaas ka marta galbeedka ka marta ilaa badda indian ocean ee annaga aan degannahay inta ka dhexaysa isku xira oo dadka toddobadaas dowladood ku nool ay yihiin afar boqoloo milyan inaan ku biirno dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan iyo dad iyo socod ahaan iyo masaalix ahaan aan ku biirno ka mid noqonno ayaan go-aansanay mar hore annagana waa sii xoojinay waxaan rabaa dadka soomaaliyed inuu sheegaan laba maalmood ka hor madaxda toddobadaas dalaa ku shirtay magaalada bujumbura ee dalka muxuu ahay burundi waxay soo ogolaadeen soomaaliya inay ka mid noqoto suuqa bariga africa waa la soo ogolaaday wixii kaloo dhammaystir ah oo shuruucda iyo nidaamka iyo dhaqanka ka jira meesha sidaa aan u waafaqi lahayn sharciyadaha aan u raaci lahayn waa noo dhiman yahin waana raaci doonaa dabcan shuruucdaas in badanoo ka midana baarlamaankaa la keeni doonaa baarlamaankaa laga rabaa inuu ratify gareeyo oo ogolaado waana ogolaan doonaa insha allah
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir oo ay weheliyeen qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ayaa kormeer ku tagay meel ka baxsan gobolka banaadir gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe wafdigan oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka banaadir qeyb ay ka hayn wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka amniga weliba sidoo kale wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya qaar ka mid ah maamulka gobolka banaadir ayaa u kuurgalay magaalada muqdisho qeybaha ka baxsan ee iyagu xiriirka la leh ama xuduudaha leh labada gobol ee shabeellaha hoose shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaali madaali ayaa sheegeen gobolka dadweynaha ku dhaqanay qeyb ay ka yihiin amniga dadku inta badan ay dareemayaan ee ka jira qeyba guud ahaan gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlaya ee kulamarkiisa ay ku heleen wasiirada ayaa yidhi looyinka iyo banaadir intuu dhexle ayaan joognaa waa fursad runtii ay suuro geliyeen ilaahay ka sokow ciidamada amniga oo isugu jiro buliiska iyo buliis militaarada iyo hay-adda nabasugidda isugu jiro dadaalkaas dheer iskama imaanin juhdi la bixiyey ayuuna ku yimiday habeen habeennada ka mid ah waxaan ku xafladaynaynay heliwaa iyo kaaraan barxaddi weyneed oo ra-isul wasaaruhu ka soo qayb galay habeenkaasi dadku in badan oo ka mid a waxay lahaayeen war halkan maa caawa la isugu yimiday marka maanta waxaan joognaa meesha shabeellada hoose ee shabeellada dhexe ee banaadir iska saaraayeen ayaan joognaa waa guul ummadda soomaaliyeed soo hoyatay waa dadaal la muujiyey taasna ilaahay ayaa ku mahad leh intaa kadib waa runtii fursad ayay noo tahay inaan maanta garas ku hoos qadaynayno oo sarmaan iyo cadaad iyo qurac ay hortayna ka muuqdaan dadku ma wada yaqaano malaha geedahee marka wax badanaan hoteel iyo howl dhisan iyo aan ku aruursanaa jirne maanta barxaddan ayaan ku qadayohaynaa kuna laydhsanaynaa waa alla mahaddiis daraad ayaan waxaan wada fadhiisannay saraakiil
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuu kaasi ah shacabka ku dhaqan magaalada garowe ayaa iyagu waxay cabasho ay ka muujinayeen biyoha fariistay qeybo ka mid a xaafadaas iyagoona sheegay in cudurro ay ka dhalan karayaan yaase yuusuf xaji ayaa warkan inooga soo diray garowe
bad baanu ku jiraa aan marna kala go'ayn waxaweye bil dhan baanu biyaha dhex fadhinaa suuliyaashii baa nugu buuxsamay bannaankaa suuliyaashii biyahoodii u soo baxeen waxaan ogsanayna in biyahan la jiido si u dhaqsiyaa badan waxay nugu tahay xanuunay nugu dhalirta meelaan ku ciyaarana helmayn roobowii saxiikeyga oo ka da'ayay magaalada garowe caasimadda dowlad goboleedka puntland waxa ay sababeen in roobabka biyaha qaar ay fadhiistaan wadooyinka hadalkanaan ka soo hadlaya waa xaafadda hodan ee magaalada garowe waxaana ay fadhiisteen biyo biyahan oo laga cabsi qabo inay sababaan xanuuno kala duwan oo ka dhasha biyaha wasakhaysan waxay dadweynaha ku nool xaafadda ay cabasho ballaaran ka muujiyeen biyaha haatan fadhiya sababi karaana xanuuno ka dhasha kuwan iyaga oo ka hadlaya dhibaatada ay ku hayaan biyaha halkan fadhiistay joognaa xaafadda hodan biyahaasaanu dhex taagannahay guryuhu waa sida halkaas baa guriguu nagu buuxaa meelaan wax dhaqaalaa ma haysanno bad baanu ku jiraa aan marna kala go'ayn waxaweye bil dhan baanu biyaha dhex fadhinaa suuliyaashii baa nugu buuxsamay bannaankaa suuliyaashii biyahoodii u soo baxeen dhaqaale annagu aanu wax iskaga difaacna waa weynay waxaannu maamulka u sheeganaynaa hawshaasu inayna haysato meelaannu la aadnan aanaan haysan jeebka iyaga waxaannu ka soo bixinaynoo lacagina ayan jirin annaga iyo nafina bannaanka aanu kala naaldhalankara biyahaas wax ayayaan baa ka dhalan kara qurub baa ka dhalan kara waa suuliyaashiioo jabay suuli jabay maxaad u malaynaysaan oo laba bilood saddex bilood intii roobkaasu da sanaatan iyo bishii soonqaad sidaa biyahaas guriga hortiisa u fadhiyaan idiin muuqdaa dacdaa iyo dixrigaasaan dhex fadhinaa waxaan rabnaa sidii wax nalooka qaban karo in wax noolooku qabto asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu haddaan ka warbixinno xaafadda halkan hodan runahaantii waxaad arki karaysaan dhibaatada baahsan ee ka jirta caafimaad fayadhowr ee ka jirta halkan waad arki karaysaan halkan runtii waxaa ka jirta dhibaato aad u weyn oo baahsan waan filaya inay dowladda laftigooda ama dowladda hooseba ay og tahay wixii ka dhalan karaana de waad aragtaan waxa wasakh iyo balaayo iyo musiibo halkaa taalla runahaantii de waxaan u aragnaa inay ka dhalan karaan cudurrada faafa oo idil inay halkan ka dhalan karaan ayaan u aragnaa waxaana isleenahay haddaan wax laga qabano si degdega looga qaban waddadan iyo wasakhda halkan taalla inay dhibaatooyin badanoo caafimaad ay degan yihiin ay halkan ka jiri doonaan waxaan is oran karayaa dowladda hoose waxay arrintan wax uga qaban karaysaa ama waddadan aanu degannahay oo aan laftigaygu halkan waan isticmaalnaa dadweynaha halkan isticmaalaa ka mid nahay oo degan xaafadan runaantii dowladda hoose waxaan isleenahay haddii ay halkan ama ciid ku shubto haddii uusan u saamixi karayna wax kale ka qabtaan laakiin inay bulshada ay ka hagaajiyaan ayagu shaqada u yihiin shaqaalaha u yihiin dowladnimaduna waxaa la rabaa inay la fahmo dowladnimadu waa in rayidka loo dhowaado waa in shacbiga loo dhowaado waa in dhibaatooyinka deegaanka ee dowladda hoose waxay u xilsaaran tahay dadkan waa wada cashuur bixiya halka degan gaadiidkoo dhan baa cashuur bixiya guryahooda dhan baa cashuur bixiya dadka saas cashuur bixiyaa u ah in aan wax laga qaban dhibaatadooda iyo cabashadooda wadadan maalin dheer waa isticmaalaa baabuurteedu waa wada cashuuran tahay cashuur baa laga qaadaa guryuhu waa wada cashuuran yihiin maxaan ku idhahdaa haddana dhibaatadii jirta waad aragtaa haddii dowladda hoose wax ka qabato yaa loo la rabaa oo looga baahan yahay wax looga qaban karaa de waxa weeye face one face two face three in dee ciid lagu shubo in biyahan laga jiido baan caqabadaas caqabado badan baa ka jira oo wax laga qabto ay dowladda hoose u baahan tahay dhibaata waa jirta walaal wasakh bay leeyihiin jerms bay leeyihiin waada cilmi baa ku dhexdhacaya haddii wax kasta waa jiraan wadayac baa lagu qabaa dadkii baa mari waayey hadda halkan fiir baa qodan tahay caruurtoo kaskaga dhacaysa jeerms dhan baa jira in nalaka soo gaaro si deg deg oo nalaka caawiyo nalaka hagaajiyo dowladdu naga caawiso
xaafadda hodan welibana aagga alxikma waddada alxikma masaajidka qudbigiisa baa nahay aad bay waddada iyadu u dayacan tahay suuliyadii baa naga buuxa bulaacadihii baa naga buuxa barkadihii baa naga buuxsamay biyaha nagu furan waddadii waa la mari waayey maxaan ku dhaa caafimaad darro carruurta shuban habeen iyo maalin waxaannu tirsanaynaa maxaan ku idhaahdaye dayac waddooyinka naga haysta
madaxweynaha maamulka jubbaland isagu maalmahanba ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbad hoose madaxweynaha oo ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa ka qeybgalay shirkii wadatashi qaran ee madaxda maamul goboleedyadii dowladda dhexe soomaaliya intii madaxweyne axmed islaax madowadu ku sugnaa magaalada muqdisho waxuu kulamo goonooyaa la qaatay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka xildhibaanada ku metela labada aqal baarlamaanka soomaaliya maamul goboleedka jubbaland sidoo kale waxauu kulamo la qaatay odayaashii waxgaradkii garaadada maamulka s c iyagoona ka wada hadlay xaladii ugu dambeeyay dagaalada ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana sidoo kale lagu soo dhoweeyay magaalada kismaayo madaxweynaha axmed islaax mamadoobe intuu ku sugnaa waxauu kulankan oo ka qeybgalay shirkii wadatashi qaran oo kasoo baxeen qodobo ay isku raaceen madaxda maamul goboleedyadii dowladda dhexe ee soomaaliya ee shirkaas markuu soo dhammaaday laga soo saaray halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaar aadka dibaddana madaxweynaha dalka belarusiya alexander oleshenko ayaa sheegay in ciddii ku saf noqota islamarkaana isbahaysi la noqota mid dowladda dalka ruushka oo ay dowladda belarusiya qeyba ka tahay lasiinta olhubka nukleerka rushenko oo ay soo xiganaysay qeybta af carabiga ee c n n ka ama ayaa waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay ciddii doonaysay in hub nukleera inay hesho dowladda dalka ruushka inay la barbar noqoto islamarkaana isbahaysi ay la qaadato arrinkan ayaa ka dambeeyay kadib markii xogayaha gaashaandhigga ah ee neeto uu sheegay in kusoo biiritaanka neto ee dowladda dalka ukraine aan lagala tashan doonin dowladda dalkaasi ruushka waxaana inta badan dalaal badan ay sheegeen in iyagu ay quudarayn doonaan in hubka nukleerka ee dalka ruushka uu farsameeyay inay helaan islamarkaana halkaasi uu ka abuurmi doono sida khubarada ay sheegeen isbahaysi weyn ee dowladda dalka ruushka ku garab noqda habirka habeennimo idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel